amaansantahay sadawaada madaxweyne waxaata madaxweynihii dowladda puntland safar dhinaca badda ah ayaad wafdi ballaaranaya adigoo aad hogaaminaysa aada marteen adoo madaxweynihii puntland sidee u aragtay bal safarkaas dhinaca badda ah intaa qandala kusoo jeeday wallahi anagu dhib lama arko safarka de maama bala tagaa qandara baddana waa la maraa anaguna de dadka caadiga ah meesha maray kamaana duubanay marka safar fiican buu ahaa safar runtii wuxuu ahaa anigana aragti fiican iga siinayo dalka iyo dadka iyo sida deegaanku yahay marka wax shidaana lama anakunin safar wanaagsan buu ahaa waayahay safarkaas kadib qandala waa tagteen si weyn baana laydin kusoo dhaweeyey sida loo sheegay muxuu salka ku hayaa safarkaaga qandala iminka aad ku tagtay madaxweyne safarkaygu runtii laba muhiimadood buu ahaa mid waxa weye daden inaan tago dalka meelo badan oo aan tegin baa weli jira inaan dhulka soo arko ballanqaadkayga ahaa de dhulka in daamiga laga dego dalka lasoo eego oo dadku dadka daroowe iyo gaalkacyo iyo boosaaso iyo qarne iyo jidkaa dheer degan bay lamid yihiin ku xuquuq yihiin marka in loo tago aan soo aragno noloshooda iyo waraysano muhiim bay noo ahay midda labaad waxaa weye magaaladan waqti aan dheerin oo la socotaa nimankii shabeebayaasha ah oo daacish la oran jiray ayaa soo galay dhib badan bay ka geysteen alxamdulilah waa laga xoreeyey dowladda puntland oo isku tashanaysa ayadoo inaa gacan ka helin reebadeeda ayaa ka xoreeyey marka dadkaas hadee magaalo waa laga soo qaxay haddana waa lagu soo laabtay marka inaan utagno dadkii wareersano oo wixii dhiboon soo gaari la arko wixii laga caawimi karo lagu taageeri karo lagu taageero baahyahoodana la dhegeysto oo dee lasoo arko wey muhiimada koobtaasunbay ahay midda labaad
waaya madaxweyne sida a sheegtayba qandala waa degmo muhiima weeye daacishna waa tii dhowaan ciidamada puntland ay ka saareen dadka haddii aada la kulanteen maxay inii sheegeen oo sawir nooceyna siiyeen dadku
wallahi dadka waxay noo sheegeen inalkaan dhib badan inay geysteen markay yimaadeen dadkii wadnada way ka kaxiyeen qof kuma harinin dabadeedna waxay diralqaysteen magaalada dad baa arkay hantidoodii la dhacay oo la beelqaystay magaalada intii kalena waa ay burburiyeen station buriskii waxaa la yaab leh isbitaalkii ayay tageen mch meesha ku yaalay isbitaal fiican baa meesha ku yaalay oo daawo fiican taallo oo qalab shuralada ku rakiban yahay qalab shuralkana waa burburiyeen daawadii waa daadiyeen waa qureen waana maaragtay fijeeradii qaarna waa ay qaateen oo qaar baa laga soo celiyay hadda oo qaarna waxa weye xabadii la dhaceen oo waa burburiyeen marka dad bini aadan ah oo dee nolol ka raja qaban maa yani qaraha ka hadlaya dad waxaa xoocan xirinin bay ahaayeen oo wax walba inay dadkan qixiyaan laayaan dhibaan calaamad kasta oo oo dowladnimo ah ama muhiim ahna ay la dagaalamaan marka dad aan aragnin maaha waa dad mucjiso ah waayahay hadda waxaa la sheegayaa ciidamada puntland markii ay dagaalameen kadib inay buuraha buuraha oo aan sidaas uga fogeyn isla qandala ay ku jiraan maxaa idinka qorshaa maxayse ammaan daro sow kuma abuuri karaysaa iyo cabsi weli qandala
malaga mala cabsidan anagu uma qabno qandala qandala ciidan baa yimid waana joogayaan ma ka tegayaan dalkana waana difaacayaan magaaladana magaalo muhiim oo istraatiijiya wey puntland magaalooyinka ugu horeeya dalka ayay kamid tahay magaalo qadiima weye magaalo xadaalada weeye magaalo wax soo saar fiican la weeye marka ma ogolaan karto in daacish wax lamida ay yimaadaan dabcan buuraha waa laga daba tegayaa maahane meelay ku gabanayaan oo aan uga haray maahina ay jiraan ciidamaduna weli operationkooda waa ay wadaan mana soo afmeelin boqolkiiba boqol marka operationkaas waa socdaa hawshaasna waa socotaa nimankaasna dalka waa laga saari doona insha allah markaan dheerays waaya madaxweyne xilli adag baa iminka lagu jiraa oo noloshu ay aada u adagto wadanka puntland oo dhan abaaro aada u baahay ay ka jiraan dadka iyo xooluhuna ay tabaalaysan yihiin ma jiraan wax ku talagal dowladeeda oo ku saabsan qandala oo aada ugu talagasheen dhinaca dhaqaalaha
dabcan magaaladan baahiyaheedana aragno weeye hadda way noo sheegay dadku baahiyahu ugu weyn waxaa kamida biyo waana ballan qaadnay in wax badan laga qabto biyaha sidoo kale waxay u baahan yihiin arrida ijtimaaciga haashada iskuullada dib in aad wax looga qabto oo loo yaryeero oo caafimaadkii waxyaalahaas oo dhan ba dadka ay baahiyaha noocaas ayaa ka jira wax badan oo kamid wax waan ka qaban karnaa runtii wax oo aan wax ka qaban karin maaha waxyaabo aan aada ugu baahannahay inaan si fiican ka samayno oo kabacdina aanu u talagal wax ka qabashada sida jidka oo kale waa laga yaaba laakiin baahiyo badan oo dowladda wax ka qaban karto runtaas aan degdeg uga jawaabi karna ayaa jira waana ka jawaabana insha allah hadii la ilaaliyo waaya madaxweyne saacado kooban ayaa adiga oo madaxweynihii puntland iyo wafdiga aad hogaaminaysaa aad ku sugan tahay magaalada qandala bulshadiina waa aada la kulanteen waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan bulshada maxaa kamid a xagga dhaqaalaha hadday noqoto caafimaad hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto amni maxay ka cabanayaan dadku hadlayaan dabcan waxay rabaan waxqabad bay rabaan dhanka amniga amniga hadda waa sugayno ciidan baa meesha deganaanayo oo si rasmi u joogi doona dhanka yani inaan dibdib ugu soo laaban daacish wax lamid yahay magaala aysan u guureysan wey waxa muhiimadda ay tahay dhanka dee arrimaha ijtimaaciga ah oo sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha baashay ayaa iyana u muhiimsan waxyaaba dadku ay rabaan in aada wax looga qabto waana waxaa wax ka qaban karno wasaaradda waxbarashada caafimaadka iyo waxbarashada waxbarashada sidaan uga jawaabi kartaa wasaaradda caafimaadkana sidoo kale biyahana iska kaashanaynaa hay-adii yani ku shaqalayo biyaha iyo dowladda iska kaashan doonaan waxaan kala duweynahay dadkani waa aragnay waa nala hadleen dhibtoodana noo sheegteen waxaa hadda ka dambeeyahay inaan ka jawaabno baana ka rabaa waxqaba hadda yaalla meesha ma jiraan jawaab waafi ah oo degdeg ah inaan ka bixin doona ayaa dowlad puntland laga rabaa waan ka bixin doonaa insha allah ugu dambeyntii madaxweyne adigoo mahadsan waxaan rabaa inaan waraysiga ku gabagabeeyo su-aal ka baxsan qandala shalayta waxay ku beegneed markii lagu doortay madaxweynaha puntland sideedda januaryna munaasabad baa la samayn jiray waxqabadkii dowladda iyo la xisaabtana waa lasoo bandhigi jiray taasina ma dhicin maxaa loo baajiyaad umal la odhan karaya
xisaabtankii waa uu jirayaa waa la gacanta lagu hayaa waan soo bandhigi doonaa markaan gobolka kusoo laabto insha allah wakti aan dheerayn khudbadii ku saabsanayd waxqabadkii dowladda ee laba kun iyo lix iyo toban iyo itijaha siyaasadeed ee dowladda puntlandna waan jeedin doonaa markaan kusoo laabto boosaaso laakiin waktigaba abaar ay ka jirto dalka xala adan ay ku jirto innagu waa aan ka xishoonnay saxana ma aha in xaflad la qabto marka wakti xafladeed maaha wakti waxaa weye waxaa loo baahan yahay dadkaas dhibaatada haysato dadka lala qaybsado horseed fiican iyo aragti fiicanna ma aha in xaflad la qabto marka wixii message ah ardadana u dirno khudbadoodan kugaas khudbadoodan kugaarsiin doonaa ama ha noqoto waxqabad ama ha noqoto aragtida ku saabsan laba kun todoba iyo tobanka iyo meesha arta puntland inay aado iyo waxaan dabna rabna inaan qabano iyo fikirka ay ku aado soomaaliya iyo meesha caalamka intaba waan ka hadli doonaa kugoosna waa jeedin doonaa xisaabtankii dowladduna gacantaa lagu hayaa oo waa samayn doonaa insha allah aad baa mudan madaxweyne mahadsantaha aa mahadsantahay jamac dalba ku horjeena